maamulka somalilan ayaa u mahad celiyey hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma iyo dowladda federaalk soomaaliya oo deeq lacageed oo dhan toddoba boqol oo kun oo doolara ku wareejiyey maamulka lacagtani ayaana loogu talagalay in lagu taageero bulshada ay saameeyeen abaaraha ee gobolka awdal mas-uuliyiinta maamulka ayaana sheegay in deeqdani ka turjumayso muhiimadda iskaashiga ee wada shaqeynta hay-adaha qaranka soomaaliyeed ee gurmudka iyo ka jawaabidda xaaladaha musiibooyinka iyagoona kaga mahad celiyey dowladda federaalk ee shacabka ka qayb qaatayba in gurmudka lala soo gaaro bulshada ay saameeyeen abaaraha ay ku munool gobolka awdala toddoba boqoloo kun oo doolar ayay inoo soo dirtay abaaraha mucaawano ah waana waxaynu dhaqan u ahaan jirnay had iyo jeer marka abaaru ay meel ka dhacaan inaynu isu gurmano waa ugu mahadnaqaynaa waa ugu ducaynaynaa ilaah ha ka aqbalo insha allah
sidii sheekh maxamed geedi sheegay walaalaha waxaa naga soo gaaray lacag toddoba boqol oo kun oo dollar ah oo akawnka ku soo dhacday walaalaha aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sidii sheekhu sheegayna dee waa watacaawanu cala albiri wataqwa bay soo hoosgelaysaa walaaltinimadu iyo waxistarku waa arin runtii islaamka o dhan dee looga baahan yahay garashadaana ilaahay subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo mar labaad iyo mar saddexaad walaalaha jazakum allahu khayr baanu leenahay halkaa ka soo saarteenna wax fara badan ilahay subxana wa tacala allah idinku bedelo miisaanka xasanaadkana ilaahay subxaana wa tacaala ha idiin saaro maalinta la qatan yahay la qaawan yahay banka weyn la taagan yahay ilahay waxaan ka baryayaa in sadaqada aad bixiseen ilaahay jalla wacala abaalkeeda idin siiyo axaadiidta iyo aayaadka waxa weeyaan ka hadlaya sadaqada iyo fadligeeda way fara badan yihiin wakhtigeedii iyo goobteedii maaha laakiin ilaahay jalla wacala waxaynu ka baryaynaa in sadaqada ilaahay subxana wa tacala idiin labalaabo wama dowladda soomaaliya wama anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu ilahay baa bedelkeeda idin siin maana qasad sadaqatu min maal xoolaha sadaqadu way badisaa way kobcisaa waana yani waxa weeyaan arrin dadka muslimiinta ah ee runtii waajib ku wada ah inay waxa weeyaan wixii dhibaato yimaada ay gacan iska siiyaan wax wada qabsadaan waayo dee muslimka oo dhan baa lagu sheegay inay hal jasad ay yihiin markaa mar labaad iyo mar saddexaad anigoo codkayga ku dalaya codka sheekh maxamed cali keedi kuna hadlaya afka madaxweyne ku-xigeenka qaranka ahna gudoomiyaha waxa weeyaan guddida habaaraha heer qaran jazakum allahu khayr waxsan allahu ilaykum waqafar allahu lakum waliwaalidikum baan leenahay gobolka awdal ee maamulka somalilan ayaa waxaa ka jira abaara ba-an taasi oo saameyn ku yeelatay bulshada iyo xoolo dhaqatada ku dhaqan halkaasi